waxa shacabka loo qabay dowladnimada loo sheeganay waa mujtamacaas iyo shacabkaas haddii iyaga ay noqoto inaan garan weyno waxay mudan yihiin oo nasiib doodo kale iyadoo cadow gudaha uu jiro oo dhib badan oo nimankaa khawaarijtiina ay aada u caqabado badan iyo culays badan ugu hayaan ummadda inaan si fiican uga faa'iidaysano oo dagaalka intii loo midoobo laga wada shaqeeyo dagaalkaas dowladnimada soomaaliya weli waa aduun oo waxa weli laysu keenkeenayo oo laysu dhoweynayo oo laysu soo jiidjiidayo mar kasta oo innaga khilaafka dhexdeeda uu yimaadana burbur iyo waxaa ku imanaysa mushkilada aan dib ugu soo noqonno waxaa dhabta inoo hor yaalla aan ilaalinno qof walba maanta mas-uuliyaddu inbay ka saaran tahay mas-uuliyadana saaran ee wadareedka ah qof waliba inta la gudbo siduu uga qayb qaadan lahaa u geli lahaa aan ka faa'iidaysanno oon hawsha aan u midowno dagaal dowlad baa geli karta dowlad baa shaqadaa iska leh ciidan qaran baa ka shaqayn kara laakiin shacabku way caawin karaan way kala shaqayn karaane bayska iyo asalku shacab ma ah waxaan rabnaa in la dhiso ciidamada labada heer ama heer state ha noqoto oo federaal ama ha noqoto mid dowladda dhexe ama kii dowlad goboleedka kuwaasaa u baahan in la xoojiyo xaalad waxaynu ku jiraa iska adag waddan weli soo kabasho ku jira caqabado iyo waxyaalo badan caraaqil badan ay hor taagan tahay baan ku noolnahay waxaa lagaga gudbi karaana ay noqoto in midnimo iyo wadajir iyo ummaddaas oo la ilaaliyo isku duubnidooda ay muhiimadda noo tahay waxaa hubaala waan garanaynaa dowladnimada soomaaliya inta isteeb ay qaaday iyo burburkay martay iyo qoriishu dhiibkeedii halkay maanta soo gaaraysa marayso waxay u baahan tahay in halkaas iyadoo cadow gudaha uu jiro oo dhib badan oo nimankaa khawaarijtiina ay aada u caqabado badan iyo culays badan ugu hayaan ummadda inaan si fiican uga faa'iidaysanno oo dagaalka intii loo midoobo laga wada shaqeeyo dagaalkaas iyo sidii la qaban lahaa iyo tallaabooyinka laga qaadi lahaa waan bogaadinayaa cid kasta oo dagaalkaas ku jirta ama ha noqdeen ciidamada qalabka sida ama ha noqdeen maanta shacabka soomaaliyeed oo ciidanku labadiisa heer ha noqoto ama ha noqoto kuwa hadda gaar ahaan puntland dagaalka maanta ka jira aad arkaysaan culayska iyo sida marka loo midoobo guulaha laga gaarayo dadkuna markaa adigu tallaabo qaadaa lagu caawin karaa wax lagaala shaqayn karaa waxaa hubaal ah dowladnimada soomaaliya weli waa aduun oo waxa weli laysu keenkeenayo oo laysu dhoweynayo oo laysu soo jiidjiidayo mar kasta oo innaga khilaafka dhexdeeda uu yimaadana burbur iyo waxaa ku imanaysa mushkilada cadowga gudaha ay nagula jiraan oo ka faa'iidaysanaya aan dib ugu soo noqonno waxaa dhabta inoo hor yaalla aan ilaalinno qof walba maanta mas-uuliyaddu inbay ka saaran tahay mas-uuliyadana saaran ee wadareedka ah qof waliba inta la gudbo siduu uga qayb qaadan lahaa u geli lahaa aan ka faa'iidaysanno oon hawsha aan u midowno taasi ha noqoto markaa waxaa dhabta ah ee maanta dagaalkaa loogu geli karo dagaal dowlad baa geli karta dowlad baa shaqadaa iska leh ciidan qaran baa ka shaqayn kara laakiin shacabku way caawin karaan way kala shaqayn karaane bayska iyo asalku shacab ma ah waxaan rabnaa in la dhiso ciidamada labada heer ama heer state ha noqoto oo federaal ama ha noqoto mid dowladda dhexe ama kii dowlad goboleedka kuwaasaa u baahan in la xoojiyo askarigani shacab buu ka yimi qabiil buu ka yimi laakiin dareyskaa markuu qaato waa askari ciidana oo dowlad matalaya oo sidaas ku noqonaya haddii laakiin maanta aan dib ugu noqonno oo burbur uu ku yimaado ciidanka cadowgay faa'iido u noqonaysa taa markaa aan dib ugu noqonno oo ciidanka ha la siiyo mudnaantay leeyihiin isaga dhismihiisa aan ka fakarno waxa aan maalgelinaynaa ha noqoto ciidan iyo dhismihiisa iyo haykalkiisa iyo qalabkiisa ayayna noqonin inaan annagu hadda nidhaahno qabaa'il iyo shacab iyo haddaan waxaas galo macno badan nooma samaynayso siyaasadda soomaaliya waxay ku timid qori isu dhiib maanta halkaan aan joognay kusoo gaadhay qof keligii waxa ma qaban karayo waxay u baahan tahay wax loo midaysan yahay oo laga wada shaqaynayo waxay u baahan tahay in la isu yimaado la wada fadhiisto la isu tanaasulo laga wada shaqeeyo qooniisu dhiibkii jiray sidii usii socon lahaa dagaalka shabaabka aan kula jirnay khawaarijtaana sidaan tallaabo hore ugu sii qaadi lahayn in intaa laga wada shaqeeyo aan iska dhigna waxa kale ee yaalloo dhan haddii waddankaa la qabsado macno kuuma samaynayso siyaasadda aad dan ka leedaheed mustaqbal ka leeda xataa meelaad ku fulinaysa ma helaysa waa gabaabsi way soo gaabanaysa taa markaa ha noqoto wax dhaba intii la isugu yimaado in laga wada shaqeeyo ay noqoto siyaasadda soomaaliya laga leeyahay iyo qofkii dan kale aan ka wada shaqayna middaas guud oo mid walba heerka ay leedahay ha noqoto heer laga wada shaqayn karo laysaga iman karay laakiin maanta hadduu waddanku sii burbura shabaabna ay gacanta ku dhigaan waxba nin rijo siyaasad kalena kama helayo dowladnimadii soomaaliya qorisidhiidkiina meeshaas ku baaba'aya taa marka ha loo soo jeesto qof waliba mas-uuliyadda uu ku magacaaban yahay ha garto berri waxay taariikhdu ka qorayso ha la iscafiyo aan ka wada shaqayna dowladnimada aan u soo jeedsana dagaalka shabaabka aan dhiirigelina ciidanka oo shacab iyo bulsh siyaasi iyo dhaqan iyo cid waliba ha kala shaqayso ciidankaas oo aan dhisna ciidamada oo aan dagaalkaas noqonna mid aan u midaysannahay kaasaanan diyaaruna anoo haddaan reer jubbaland nahay wixii aan qaban karna waxaan samayn karna inaan samayno in la isu yimaadana juhdi kastoon ku bixin karnaan ku bixinayna la isu yimaado gobol la isugu yimaado laga wada hadlo waxa dhantaa la isweydiiyo soomaali maanta ay ka gudubto marxaladan ay sii gelaysaa inayna madowgaa kusii socon qofna keligii wax ma qaban karo far keliyana foor ma dhaqayso shayga asalkii waa midaas jubbaland caqabado badan baa jira garoomaa xidhan siyaasad baa laga shaqaynayaa waxa shacabka taabanayaay oo wax dhibaata ah cadowna uu kaga faa'iidaysanaya bam la tuuro iyo dhib la geysta iyo wax la sameeyey iyo shacabaa kan lagu samaynayaa iyo kan waa mid dowladnimo waxa shaarka loo qabay dowladnimada loo sheeganaya waa mujtamacaas iyo shacabkaas haddii iyaga ay noqoto inaan garan weyno waxay mudan yihiin oo nasiib daro kale war cidda argoosi inooga baahan iyo cidda dagaal inooga baahan iyo cidda wax naga dhexeeya waa kuwa waddanka haysta ee qasaya ee dhibaatada nagu wada khawaarijta aan tabada ka shaqayno aan iyaga la dagaalano aan iyaga u midowno laakiin inowgeena aan isku soo wareegin waan soo dhaweynayaa wax kastoo baaq nabadeeda waan soo dhaweynayaa in la wada hadlo waan soo dhaweynayaa waxa aan ku jiraa inayna noqonaynin waxna bixinaya waxaan annagu soomaaliyahaan maanta isla qabo inaan caalam kasta hadduu loo yimaado waxba nooma qaban karo annagu aan ka shaqaysano aada iyo aad baad u mahadsantii qoraxdaa kulul ciid mubaarak insha allahu taqabal allahu minna min saalix alacmaal waxaan aada ilaahay ugu mahadinayaa aan ilaahay ugu mahad celinaya siduu noo soo dhaafiyey bishii ramadaan iyo cibaadadii aan ku jiray waxaan rajeynayaa insha allah ummadda muslimiinta kulligood inay waqtiga waqtigiisa ku gaadhaan wanaag